bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii laba boqol iyo koob iyo labaatanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kalena waa dersigii koobaad ee ku saabsan albeyt اnabowi gurigii nabiga sala allahu calayhi wasalam yani xaasaskiisa ayaa laga sheekeynaya ee caruurtiisa beytka intaasaa laga waala aalulbeyt ereygaas albeyt aalulbeyt ereyga la yidhaahdo waxa weya waa xaasaskii nabiga iyo caruurtiisii wixii isaga ka farcamay wixii isaga ka farcamay yacni waxay ilmihiisu dhaleen waxa adduunka ku far ku tarmay oo uu rasuulku dhalay waxaa ka jirta un faatima faatimatu zahraa caruurta ay dhashay unba hadda wax un ahlulbeyt la dhihi kara ahlulbeyt kuwaasaa jira intii kale wax caruura ma aysan ka tegin albeyt nabowi kow xaasaska nabiga haddii laga bilaabo ilan beyt wuxuu jirayaa markuu xaas iyo ilmo ay jiraane khadiijo ayaa ugu horeysay kaana wuxuu ahaa albeytu guriga annabowi ee ree nabi fii makata magaalada maka qabla alhijrati hijrada ka hor wuxuu ahaa yata-alafu mid ka kooban yata-alafu mid ka kooban minhu rasuulka sala allahu calayhi wasalam calayhi salaatu wasalaam iyo wa min zawjatihi iyo xaaskiisii zaynab bintu bintu khuwaylid ahayd labadaasuu ka koobnaa tasawajaha tasawaja wuu guursaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam haa khadiija wa huwa isaga oo fii khamsin wa cishriina min sinihi sanadkiisii shan iyo labaatanaad ku jira wa hiya iyaduna fil arbaciina iyaduna ay afartan ka marayso wa hiya iyadu awalu man xaaskii ugu horreeyey weeye oo tasawajahu uu guursaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo mina nisaa'i haweena walam yatasawaj calayha lama guursanin hayrahaa mid kale lama guursanin ilaa ay ka geeriyooto sanadkii tobnaad ee hijra sanadkii tobnaad ee bactada intaa lama uusan guursanin wa kaana waxaa ahaa lahu rasuulka minhaa khadiija abnaa'un wiilal wa banaatun iyo hablo ama al abnaa'u wiilashii falam yacish ma noolaanin minhum iyaga axadun cidina kama noolaanin waxaa lay dhihi jiray qaasim iyo tayib iyo daahir saasay u badnaayeen saddexdaa wiilin ay ahaayeen saddexduba iyagoo yaryar ayay dhinteen wa ama albanaatu gabdhihii fa hunna gabdhuhu afar bay ahaayeen zaynab wa ruqaya wa umu kulthuum wa faatima afartaasay ahaayeen fa amaa zaynab zaynab fatasawajahaa waxaa guursaday qabla hijrati hijrada ka hor waxaa guursaday ibnu khaalatiha habaryarteed wiilka ay dhashay habaryarteed wiil ay dhashay oo habrawadaag ay ahayn khadiijo walaalkeed khadiijo walaalkeed wiil uu dhalay baa yaa guursaday oo abulcaas ibnu rabiic la dhihi jiray wa amaa ruqaya wa umu kulhuum labadaas faqad tasawajha waxaa guursaday cuhmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu alwaaxidata mid ayuu guursaday bacda alukhraa midda kale ruqayo ayuu guursaday markay ka dhimatayna umu kulhuum ayuu guursaday wa amaa faatima faatimana waa la yaqaanee fatasawajha waxaa guursaday caliy bnu abi aalib markaasa xasan iyo xuseen bay u dhashay bayna badrin wa uxud dagaalkii beder iyo uxud dhexdooda ayuu guursaday wa minhaa faadimo waxay u dhashay cali alxasan waalxusein wa zaynab wa umu kulhuum iyo labada gabdhooda zaynab iyo umu kulhuum la dhihi jiray wa macluumun waxaa la ogyahay ana nabiya in nabigu sala allahu calayhi wasalam kaana u ahaa yamtaazu mid ka duwan can ummatihi ummadiisa oo dhan wuxuu kaga duwan yahay bixalli tasawuji inay u bannaan tahay inuu guursado biakthara wax ka badan min arbaci zawjaatin afar xaas inuu guursado wax ka badan inay rasuulka u bannaan tahay inuu ummaddiisa intaa kaga duwan yahay oo khusuusiyaadkii nabiga waxyaalihii uu la gaarka ahaa rasuulka ay ka mid ahayd waxaanu ilaahay ugu banneeyey afar wax ka badan inuu guursado liakhraadin kathiira dana badan iyo ujeedooyin badan oo kulligood u khidmaynaya diinta islaamka fa kaana wuxuu ahaa cadadu man haween tiradood haweenkaasoo caqada calayhinna uu rasuulku nikaaxsaday nikaax ugu dhacay tiradoodu waxay ahayd halaathata cashara saddex iyo toban imra'a oo haween ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu nikaaxsaday nikaaxkiisii ku dhacay minhunna saddex iyo tobankaa waxaa ka mid ah tiscun sagaal oo maata uu ka geeriyooday canhunna iyaga sagaal baa is iyaga oo nool iyaga oo nool buu sagaal ka geeriyooday rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa ithnataani labana tuufiyataa iyaga ayaa geeriyooday fii xayaatii intuu rasuulku noolaabay iyagu geeriyoodeen oo labadaas maxay yihiin ixdaahumaa midood waa khadiija walukhraa midda kalena ummulmasaakiin waxaase la dhihi jiray magaceedana u ahaa zaynab bintu khusayma zaynab bintu khusayma gabadh la dhihi jiray bay ahayd oo rasuulka intuu noolaa ayay geeriyootay wa ithnataani labana lam yadkhul bihimaa rasuulku maba dhisanin nikaaxun baa ku dhacay maaragtay laakiin ma dhisanin wahaa hiya hoo asmaa'uhunna magacyadooda iyo wa shay-un wax oo min canhunna iyaga ku saabsan khadiijo hore aan usoo aragnay waxaa ku xigtay sida wuxuu u kala hormariyey guurkoodu u kala horreeye sawda bintu zamca gabadha la yidhaah sawda bintu zamca tasawajaha waxaa guursaday rasuulullahi rasuulka ilaahay baa guursaday sala allahu calayhi wasalama fii shuwaala bisha shuwaal sanata bisha shuwaal shuwaalna waan idhaahnaa soonfurna waan idhaahnaa bisha soonfureed sanata cashrin min annubuwa sanadkii tobnaad ee nabinimada bacda wafaati khadiija khadiija markay geeriyootay dabadeed binaxwi shahrin wax bil ku dhow markii khadiija bil sii mootanayd ayuu guursaday wa kaanad waxay ahayd sawda qablahu rasuulka hortay intuusan guursanin cinda ibni cammin lahaa nin ay iyada ilma adeer yihiin ayaa qabi jiray oo yuqaalu la dhihi jiray assakraan ibnu camr la dhihi jiray fa maata canha wuu ka dhintay tuufiyad marka wuu ka dhintay markaasuu rasuulku guursaday tuwifed way dhimatay bilmadiinati magaalada madiine ayay ku geeriyootay fii shuwaala bisha shuwaal sanata arbacin wa khamsiina min alhijra markii hijrada nabiga laga joogay afar iyo konton markay ahayd sanadkii afar iyo kontonaad ayay geeriyootay xaaska saddexaadna waa caaishata binta abi bakr tasawajaha wuu guursaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam fii shuwaala bisha shuwaal ayuu guursaday shuwaal bay u wada badnaayeen soo maaragtay tii horena waa shuwaal bay ahayd sanata ixdaa cashara min annubuwa sanadkii koob iyo tobnaad ee xagga nabinimada bacda zawaajihi bisawda bisana sawda markii uu guursaday kadib hal sano wa qabla alhijrati hijrada nabigana ka hor bisanatayni laba sano wa khamsati ashhurin iyo shan bilood tasawajaha wuu guursaday wahiya bintu sita siniina iyadoo lix sano uun jirta lix sano bes iyadoo jirta wa banaa biha wuxuu dhistay fii shuwaala bisha shuwaal buu dhistay bacda alhijrati hijrada kadib bisabcati ashhurin toddoba bilood kadib markii la hijrooday fi lmadiinati ayuuna ku dhistay wahiya bintu tisci siniina iyada oo sagaal sano jirta wa kaanad waxay ahayd bikran bikr bay ahayd bikaara ay ahayd bikr bay ahayd yacni gabadh bay ahayd aan horey loo guursanin walam yatasawaj rasuulkuna ma guursanin bikran gabadh aan horey loo guursanin oo hayraha iyada aan ahayn wa kaanad waxay ahayd axaba alkhalqi ilayhi khalqiga ruuxuu ugu jecel yahay bay ahayd wa afqahu nisaa'i l umma ummaddan islaamka dumarkooda ruuxa diinta ugu yaqaana ay ahayd wa aclamahunna qofka ugu cilmiga badan bahayd cala aliطlaaqi iyadoon wax muranahoo ka taageen uusan jirin fadluhaa fadliga ay leedahay cala nisaa'i haweenka ay ka sarrayso waa ka fadli thariidi fiicnida ama sarraynta uu ka sarreeyo hilib adhi oo maraq leh calaa saa'iri acaami cuntada inteeda kale yani meeshan waxaa laga soo xigtay xadiidka nabi ayaa laga soo xigtay fadlu fadlu fadlu caaishata cala nisaa'i ka fadli thariidi calaa saa'iri acaam waa xadiid twufiyat iyaduna way geeriyootay fii sabcata cashara ramadaana bisha bil ramadaan oo toddobiyo toban ay tahay ayay geeriyootay sanata sabcin wa khamsiina sanadkii hijadu markay ahayd toddoba iyo konton khilaaf baa ka jira ow thamaaniya wa khamsiina ama sideed iyo konton yani waa halkaas sanaa laisku khilaafsan yahay wadufinat bilbaqiic xawaalihii muslimiinta ee baqiic ayaana lagu aasay xaaska afraad waa xafsa bintu cumar ibn alkhadaab ta-ayamat way agoontooday way agoontooday waxaa laga wadaa ninkeedii ayaa dhintay ta-ayamat way agoontooday min zawjihaa ninkeedii oo la dhihi jiray khunays ibnu xudaafata sahmi beyna badrin wa uxud dagaalka bedri iyo uxud dhexdooda ayuu ninkeedii geeriyooday markaasay agoon noqotay falamaa xallat markii ciddadeedu ay go-day xalaalowday tasawajahaa rasuulka ayaa guursaday sala allahu calayhi wasalam fii shacbaana bisha shacbaan ayuu guursaday sanata halaatin min alhijra sanadkii saddexaad ee hijrada tuufiyad iyana way geeriyootay fii shacbaana bishii shacbaan bil shacbaan ayay goori geeriyootay sanata arbacan khamsa wa arbaciina hijriya sanad hijrada nabiguna markay ahayd ee shan iyo afartan sanadkii shan iyo afartanaad bilmadiinati magaalada madiina ayay ku geeriyootay walahaa situuna sana iyadoo lixdan sano jirta wa dufinat bilbaqiici xabaalihii baqiicna waa lagu aasay xaaska shanaadna waa zaynab bintu khusayma waa umulmasaakiintii waan soo aragnay min bani hilaal ibni caamir ibna sacsaca ayay ka mid tahay wa kaanat waxay tusamaa tii lagu magacaabo ummulmasaakiin masaakiinta hooyadood waxaa loogu magacaabay liraxmatiha waa naxariista ay u naxariisan jirtay iyaahum masaakiinta ay u naxariisan jirtay wa riqatiha qalbijileeceedii calayhim masaakiinta ay u qalbijilecsanayd kaanad waxay ahayd iyada qudheedu kaanad waxay ahayd taxta cabdilaahi bni jaxsh cabdilaahi bni jaxsh ayaa qabi jiray fastushida fii uxud marka cabdulaahi bni ibni jaxsh uxud ayuu ku shahiiday fatasawajaha markaa waxaa guursaday rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam sanata arbacin min alhijra sanadkii afraad ee hijrada maatat way dhimatay bacda azawaaji geerida kadib way dhimatay binaxwi halaathati ashhurin saddex bilood kadib uun fii rabiici alwal bisha rabiicu lwal sanata arbacin fa sallaa biha rasuulka ayaa ku tukaday wa dufinat bilbaqiici baqiicna waa lagu aasay ta kalena waxaa weeyaan ummu salama taas waa kunyadeedii magaceeda waxaa la dhihi jiray hind binta abi umaya kaanad waxay ahayd taxta abi salama abi salama ayaa qabi jiray walahu abu salama wuxuu lahaan jiray minhaa umu salama ama hindi binta abi umaya waxay u dhashay awlaadun awlaad bay u dhashay caruur fa maata canha wuu ka dhintay ama wuu ka geeriyooday fii jamaadi al aakhir bisha jamaadi al aakhir ayuu ka dhintay sanata arbacin min alhijra sanadkii afraad ee hijrada fatasawajaha waxaa guursaday rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalama fii layaalin habeenno oo baqiina ka hadhay min shuwaali sanati nafsiha sanadkaas nafteeda bishaadii soonfur oy habeenno uun ka hadheen ayuu guursaday wa kaanad waxay ahayd min afqahi nisaa'i haweenka kuwa ugu fiqhiga iyo fahmiga badan bay ahayd wa acqalahunna kuwa ugu caqliga badanna way ahayd tuwufiyad way geeriyootay sanata tiscin wa khamsiina min alhijra sanadkii sagaal iyo kontonaad ee hijrada ayay geeriyootay waqiila waxaa layidhi itniin wa sitiinna waa layidhi sanadkii labayo lixdanaadna waa layidhi wa dufinat bilbaqiic baa lagu aasay walaha arbacun wa hamaanuuna sana aad bay u cimriday iyada oo afar iyo siddeetan sano jirta xaaska toddobaadna waxay ahayd zaynab bintu jaxsh ibnu rab- rabaab min bani asad ibni khusayma qabiilkaa la yidhaha ka tirsan ama ka mid ah ama ka dhalatay aan idhaahe wa hiya iyadu bintu camati rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay eedadii ayaa dhashay eedadii kaanad waxay ahayd zaynab taxta zayd ibni xaaritha zayd ibnu xaaritha ayaa qabi jiray isagaa guursaday markii hore alladii zaydkaasoo kaanu ahaa yuctabaru mid lagu tiriyo ibnan inan oo lilnabiyi nabigu uu leeyahay sheekadaas si fiican ayaynu usoo aragnay zayd ibnu xaaritha waa nin caraba horta buu ahaa nin carab buu ahaa marka carabtu intay isweeraraan yaa qoladii laga adkaadaa la addoonsan jiray marka isaga oo addoon ah oo qola ay soo qabatay soo qabsatay soo qafaalatay baa magaalada madi maka la keenay addoon ahaan baa loo iibsaday khadiijo ayaa iibsatay addoon khadiijo ayuu ahaan jiray khadiijadana rasuulka ayaa siisay rasuulku wuu xoreeyey wiilna wuu ka dhigtay maxaa jira dhaqan carabtu ay lahaan jirtay baa jira oo waxaa la yidhaha tabanni ilma aadan dhalin inaad tidhaahdo anaa dhalay oo magacaaga loo bixiyo dhaqan bay ahaan jirtay marka zayd ibnu maxamed ayaa la dhihi jirayba dhaqanka carabtana waxaa ka mid ahaan jirtay wiilkaas adigu aadan dhalin ee aad wiilka un ka dhigatay wiilkaagii oo kale ayay kasoo qaadi jireen sidaa darteed xaaskiisa xaas uu isagu guursaday inaad guursato waxay ka mid ahaan jirtay waxyaabaha ugu foosha xun ee la sameeyo laakiin xaqiiqada iyo diinta islaamku siday qabto wiilka adiga aada wiilka ka dhigatay wax ka jira male tabanigii diinta islaamku way diiday marka faallaqahaa zayd ibnu xaaritha zaynab bintu jaxsh wuu furay falama inqadat alciddatu markii ciddadeedii ay go-day anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey tacaalaa sareeye yaquulu biqowlihi qowlkiisii lirasuulihi sala allahu caleyhi wasalam ama alle wuxuu soo dejiyey yaquulu isagoo leh lirasuulihi rasuulkiisa falamaa markii qadaa zaydun minhaa wataran markuu zayd guursaday yaan sawajnaaka ha ku guurinay marka allaaba guuriyeyba alle subxaana wa tacaala ayaa u guuriyey rasuulkiisa zaynab waxaana la rabay waxaana loo ujeeddadu ahayd in lagu baabi'iyo oo lagu tirtiro dhaqankaas carabtu ay lahaan jirtay oo tabaniga la yidhaahdo nin adigu aadan dhalin oo aan sulbigaaga iyo dhiiggaaga ka soo jeedin in la iska yidhaahdo oo ajnabi kaa ah in la yidhaahdo waa wiilkaagii oo reerkii uu ku dhex jiray isaga oo maxramaho waxaas haddii xaasku guursado aan aabbihii uusan guursan karin oo waxaasaa la iyo diinta islaamka waxyaalahay baabi'isa bay ka mid ahayd marka si loo baabi'iyaba rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ayaa laga bilaabay alla ayaana u guuriyey zaynabna waxay dhihi jireen intiina kale oo dhan dhulkaa laga laga guuriyey laakiin aniga min fowqi sabca samaawaat baa laga soo guuriyey saasay ugu faani jirtay wa fiiha guurkaas zaynab yaa nasalad waxaa soo degtay min suurati alaxsaabi suuradda taqile aan idhaahno soomaalidu ay tidhaa taqile yaa ayuha nabiyu taqilaha ayay ku bilaabataa oo alxasaabna la yidhaah yaa waxaa soo degay aayaatun aayado ayaa soo degay aayaadkaasoo fasalad bayaanisay oo kala dhigdhat kala dhigdhatay dhigdhigtay qadiyata tabani arrinta inaad qof adigu aadan dhalin aada wiil ka dhigato wanasanaati waananu iman doonaa calaa dikrihaa arrintaas xusideeda iyo sheegideeda waa usoo laaban doonaa watasawajaha zaynab waxaa guursaday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam fii dilqicda bisha dilqicda ayuu guursaday sanata khamsin min alhijra sanadkii shanaad ee hijrada waqiila sanata arbacina waa la yidhi wa kaanad waxay ahayd iyaduna acbada annisaa'i haweenka qofka ugada cibaadada badan ayay ahayd haddii caaisho ay ahayd tii ugu cilmiga badnayd ee umu salamana ay ahayd tii ugu caqliga badnayd ee zaybna zaynab bintu jaxshina waxay tii ugu cibaadada badan bay ahayd wa acdamahunna ugu weynaan badan sadaqatan xagga sadaqada iyo waxbixinta tuufiyad way geer- way geeriyootay sanata cishriina min alhijra sanadkii labaatanaad ee hijrada ayay geeriyootay walahaa halaathun wa khamsuuna sana iyadoo saddex iyo konton sano un jirta wa kaanad waxay ahayd awala ummuhaati almu'miniin mu'miniinta hooyadood oo xasaskii nabigu uu ka geeriyooday tii ugu horreysay wafaatan geeri bacda rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalama rasuulka ilaahay markuu geeriyooday tii ugu horreysay ee dhimatay bay ahayd ee geeriyootay sallaa calayha waxaa ku tukaday cumar ibnu lkhadaab ayaa ku tukaday wa dufinat bilbaqiic baqiicna waa lagu aasay sideed juwayriya bint alxaarith waaye oo sayidi bani almustaliq reer bani mustaliq ninkii odaygooda ahaabaa dhalay waxayna reer bani mustaliq yihiin waa min khusaaca qabiilka khusaaca ayaa la- ayay ka tirsan yihiin kaanad waxay juwayriya fii sabyi bani lmu- bani lmustaliq reer bani lmustaliq markii nimankii la- markii lagu duulay ama qaswat lmuraysiic dadkii maxaabiista ahaa ee lasoo qabtay ayaa ka mid ahayd waxayna ku dhacday fii sahmi thaabit ibni qays ibni shamaam ninka thaabit ibnu qays ibnu shamaam la yidhaahdo oo khatiibu rasuulilaahi ee rasuulka ilaahay khatiibkiisa ahaa oo qabaa'ilka carabta iyo markay yimaadiin oo khudbadooda wato u jawaabi jiray ninkaas ayay saamigiisa ku dhacday fa kaatabaha markaasuu kitaabeeyey kitaabeynta waxaa la yidhaaha addoon adigu aad leedahay ba waxaad leedahay intaasoo lacaga haddaad iska bixiso xor baa tahay marka muusan rabin inuu xaasiya wax ka dhigta ma rabine lacag lacagtaa iska bixi buu yidhi faqadaa waxaa ka bixiyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ayaa kitaabataha lacagtii xorriyaddeeda lagu xidhay rasuulka ayaa ka bixiyey watasawajaha wuuna guursaday fii shacbaana bisha shacbaan ayuu guursaday sanata sittin min alhijra sanadkii lixaad ee hijrada wa qiila sanata khamsinna waa layidhi fa actaqa almuslimuuna muslimiintu waxay xoreeyeen mi-ati ahli beytin boqol qoys iyo dadkiisa ayay xoreeyeen oo min bani lmustalab ka mid a wa qaalu waxay dhaheen ashaaru rasuulillaah rasuulka ilaahay xididkiisii weeye fa kaanad waxay ahayd juwayriya acdama nisaa'i haweenka ta ugu ba- weyn barakatan barakada iyo khayrka calaa qowmiha tolkeed maxaa jira intaasoo qoys ayaa la xoreeyey iyada sababteed lagu xoreeyey markuu rasuulku guursaday iyo muslimiintu waxa la wixii gacantooda ku jiray oo qa- qo- ee, maxaabiis ahaan addoon ugu noqday ee iska xoreeyeen tuufiyad way geeriyootay fii rabiici lawal bisha rabiici lawal sana sittin wa khamsiina sanadkii lix iyo kontonaad waqiila khamsa wa khamsiina waa la yidhi yay geeriyootay walahaa khamsun wa sittuuna sana iyada oo shan iyo lixdan sano u jirta gabadh yar bay ahayd marka sida muuqata ummu xabiiba waa xaaska sagaalaad ummu xabiiba oo la dhihi jiray ramla binta abi sufyaan kaanad waxay ahayd taxta cubaydillaahi bnu jaxsh nin la dhihi jiray cubaydillaahi bnu jaxsh ayaa qabi jiray fa waladat lahu waxay u dhashay xabiiba xabiiba ayaa u dhashay fa kunyat biha xabiiba ayaa kunyo looga dhigo umu xabiiba la yidhi wahaajarad way hijrootay macahu ninkeedii oo cubaydillaahi bnu jaxsh ayay waxay ula hijrootay ila alxabasha dhulka xabashada fartadda ninkii diintiibuu ka baxay islaamka uu ka baxay cubaydullaahi wa tanasara masiixina wuu noqday wa tuufiya wuu dhintay hunaaka halkaasuu ku dhintay wa habatat iyadu way sugnaatay umu xabiiba calaa diiniha diinteeda ayay ku sugnaatay iyo wa hijrataha hijradeedii falamaa markii bacatha uu diray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama camr ibnu umaya adamri markuu diray bikitaabihi qoraalkiisii uu rasuulku qoraalkiisii ila najaashi u diray fi lmuxaram bisha muxaram sanata sabcin min alhijra sanadkii toddobaad ee hijrada khataba calayhi waxaa u doonay rasuulka waxaa u doonay khataba calayhi umu xabiiba ayuu u doonay fasawajaha wuuna u guuriyey najaashi baa u guurinaya najaashi yaa u guurinaya rasuulka wa asdaqahaa meherkeedana isagaa bixiyo min cindihi agtiisa arbacumi'ati diinaarin afar boqol oo diinaar oo dahaba ayuu isagaa bixiyey boqorkii wa bacatha bihaa wa bacatha wuu soo diray najaashi bihaa umu xabiiba ama ramla binta abi sufyaan wuu soo diray maca shuraxbiil ibni xasana nin la yidhaahdo ayuu usoo diray ayuu ku soo diray fabtanaa bihaa rasuulka ayaa dhistay annabiyu sala allahu caleyhi wasalam bacda rujuucihi markuu rasuulku kasoo laabtay min khaybar khaybar markuu kasoo laabtay tuufiyad way geeriyootay sanata ithniin oo arbaciina min alhijra sanadkii labayo afartanaad ee hijrada ayay geeriyootay ama afar iyo afartanaad ama kontonaad intaba waa layidhi xaaska tobnaad safiya bintu xuyayi ibnu ukhtub oo asadu bani nadiir ahaa sayidu bani nadiir ahaa waxaan dhowan soo wada aragnay min bani israaiil oo reer bani israaiil kaanad iyana waxay ahayd min sabyi khaybar khaybar dadkii maxaabiista ahaa ee laga soo qabtay ayay ka mid ahayd fastafaaha waxaa xushay rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam linafsihi naftiisa ayuu u xushay wa carada calayha alislaama islaamka ayuu usoo jeediyey fa aslamat way islaamtay fa actaqaha wuu xoreeyey wa tasawajaha wuu guursaday bacda khaybar fatxi khaybar khaybar markii la xoreeye markii la furtay oy gacanta islaamka soo gashay kadib ayaa uu guursaday sanata sabcin min alhijra sanadkii toddobaada hijrada wabtanaa biha wuu dhistay oo uu la aqalgalay bisadi sahbaa meesha la yidhaahdo oo calaa bucdi itnayn wa cishriina miilan laba-iyo toban mayl u jirta min khaybar fii ariiqihi markuu u socday rasuulku ila lmadiinati magaalada madiina tuwufyad iyana way geeriyootay sanata khamsiina sanadkii kontonaad waqiila itniin wa khamsiina waa layidhi waqiila sita wa halaathiinna waa layidhi wa dufinat bilbaqiici baqiicna waa lagu duugay iyadana waa lagu asay koob iyo toban waa maymuuna bint lxaarith maymuuna bint lxaarith waa cabdulaahi bnu cabaas habaryartii oo ukhti umulfadli ah umulfadl walaashi ah walaasheed ah oo cabaas ibnu cabdimualib xaaskiisa ahayd magaceedana lii jiray umulfadlida lubaaba bint alxaarith tasawajaha rasuulku uu guursaday fii dilqicda bisha dilqicda ayuu guursaday sanata sabcin min alhijra sanadkii toddobaad ee hijrada fii cumrati lqada cumratu lqada markay dhammaatay bacda an xalla minha markii cumratu lqada uu ka xalaaloobay cala saxiixi sida la hubo wabtanaa biha wuxuu kula aqalgalay bisaraf meesha la yidhaahda calaa bucdi tiscati amyaalin meel u jirta sagaal mayl min makata magaalada maka waqad tuufiyat way geeriyootay bisaraf saraftii lagu guursaday unbay ku geeriyootay ilaahay qudradii sanata waaxidin wa sitiina min alhijra sanadkii koob iyo lixdanaad ee hijrada waqiila halaatha wa sitiinna waa layidhi waqiila thamaaniya wa halaathiinna waa layidhi saddex iyo lixdan ama sideed iyo soddon wa dufinad hunaaka halkii oo ay ku geeriyootay oo saraf ahayd laguna aroosay halkii baa lagu aasay walaa yazaalu weli kama tirtirmin mowduca qabrihaa qabrigeeda meesha uu ku yaalo macruufan mid la yaqaan inuu yahay fa haa ulaa'i kuwani ixdaa cashara sayida waa koob iyo toban sayido oo tasawaja bihinna uu guursaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu guursaday wa banaa bihinna uu dhistay ama la aqalgalay waa intaas wa tuufiyad waxaa geeriyooday oo minhunna koob iyo tobankaa ka mida ithnataani laba khadiija wa zaynab oo umul masaakiin ahayd baa fii xayaatii intuu rasuulku noolaa labadaasaa geeriyootay wa tuufiya wuu geeriyooday rasuulku sala allahu caleyhi wasalam huwa rasuulku can tisci lbawaaqi sagaalkii soo hadhay ayuu ka geeriyooday sagaal baa nolol uga nolol dambeeyey wa ama alithnaani ama ithnataani labada allataani labadaasoo lam yabni bihima uusan la aqalgelin oo uusan dhisanin fawaaxidatun mid min bani kilaab bay ka mid ahayd wa ukhraa midda kalena min min kanada ayay ahayd wa hiya almacruufatu ta loo yaqaano weeye biljuwayniyata ta loo yaqaano weeye wa hunaaka waxaa jira khilaafaatun warar iska hor imanaya oo khilaaf ayaa jira oo laa xaajata ilaa bastiha aan loo baahnayn inaan meeshan ku faahfaahino wallahu subxaanahu wa tacaala aclam